kadib qaraxyada ka dhaca magaalooyinka soomaaliya gaar ahaan caasimadda muqdisho waxaa aad u adag inay dadku helaan gurma deg deg ah waxaana culayska ugu badan la kulma gaadiidka tirada yar ee gurmadkaasi loogu talagalay doctor cabdiqaadir xaaji aadan madaxa amiin ambulas ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in marka laga reebo yarida taagta dhaqaale ee adeega adeegyadaasi haddana dhibta ugu weyn ee ay qabaani ay tahay sidii sida ugu dhaqsaha badan ay u gaadhi lahaayeen dadka dhibaataysan marka ay dhibaato dhacdo waryaha v o da cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu u warramay
runtii howlahan hadda muqdisho keliya kama wadne annaga ujeedkeenu waa inaanu gaarno soomaaliya oo idil gobol degmo iyo tuulo gurmadka adeega deg dega ah runtii muhiimad weyn ayuu u leeyahay maadaama mar haddayba dhaceen qaraxii ama dhibaatadii hadday dhacday waxay u baahan tahay haddana ka daba tag oo dadkii in la badbaadshay ayay u baahan yihiin innaga fourteen octoobar markii ay dhacday twenty seventeenkii wax badanaan ka baran casharo badanaan ka barannay waan u jeedinay cid kasta oo oo wax ka qaban kartay in wax laga qabtana runtii ay mudneed si kastaba ha ahaatee qaraxan hadda ku xigay habeenowta dhacay jimcadii twenty eighteenkii labaatan sideedii bishan februayo wuxuu ahay qaraxii awood ahaan markii loo fiirsho fourteen octoobar ma gaarsiisneen laakiin khasaaraha yimid kama yareen hantiyadeed oo guryaha ku dumay markii la fiirsho kaas kama yareen laakiin dadka dhimashadu waa ka yareed dhaawacooduna waa ka yaraa marka runtii waxay u baahan tahay weli in cashar rab badan laga bartay u baahan tahay daatadii waa haynaa laakiin waxay u baahan tahay ciddii ka faa'iidaysa lahayd
waxaa ugu weyn oo ay tahay in la barto marka gurmadka laga hadlayo sidaad kusoo gaarteen sideed iyo labaatankii weerarkii ahaa sidee bay idinkugu sahlanaatay culayska intee buu la ekaa run ahaantii markii ay qaraxu uu dhacay iyo marka aynu nimid waxaa udhaw u dhexaysay almost shan daqiiqa ayaa udhexaysay waayo degmada ay wax ka dhaceen iyo meesha aan deganeyn waa isku dhoweyd waa number one laakiin dadku waxay u dhimanayaan waa gurmad la-aan intooda badan gurmadku waa muhiim mar hadduu qof wali qof waliba wuxuu ka nasiib badan yahay qofku isbitaal ka horgaaro oo dhiig joojin iyo dhakhtar ka hor helo ayuu uga uga nasiib badan yahay nolosha laakiin haddii aan la helin gurmadkii loo baahnaay wakhtigiisii aan la helin waxa weeye meesha khasaaruhu badanaya dhimashaduna way badan doontaa
waxyaabahaad ka barateen gurmad la-aanta sababay dhimashada waxaa ka mid ahay sheekada unug yar oo toddoba bilo jiraha see idiin soo gaartay
yarkan toddoba toddoba bilo jirka ah munasar maxamed waxay runtiina soo waceen dadkaas isagoo nool oo markii meesha ay ku duntay ayayna soo waceen xarunteena soo waceen anigay shaksiyan telefoonkayga soo waceen aniga ayaa la hadlay waa ii sheegeen meesha ay ku jiraan laakiin waan u sheegnay inaan soo gaarayno kolkayna u sheegnay intaa aan soo dhaqaajinnay waxaa dhacday in yacni ciidamadii amniga waddada ay u xireed way xireen ayagu runta shaqay hayeen wayna ku mahadsan yihiin nooma suurtageli marka inaan cunugaas badbaadinno iyadoo waddada ay xireed awgeed laakiin waxay ku habboonaa lahayd in ciidamada waddada xiray intaana u gudbin qoyska markay ku soo waceen ama qofka ku soo wacay kumuu ahaa muxuu kuu sheegay nin dhallinyaro ayaa isoo wacay oo ii sheegay ugu yiri meeshaan reer baa kaga dumay ku dumay guri cunug yar baa ku jira haween baa ku jira ma caawin kartiin waxaan u sheegay haa waan caawin asaguma gudahu ku jira banaanku jooga ninkaas bannaankuu jooga bannaankuu jooga marka wuxuu yidhi wayna nala hadlayaan taa reerka weli way noolyihiin marka waan u sheegnay inaan caawin karno isku dayna inaan caawinno laakiin nasiib daro waddadii way xiray amni iyadoo la sugaayo awgeed ku ceebeyn mayno ku dhaliili mayno laakiin waxay ku habbooneed ciidamada amniga sugaayo in ay qeyb caafimaad ay ku darsadaanoo waxay wax ku badbaadi lahaayeen inay haystaan sida ku habboon bay ahayd laakiin haddii la waayana oo ayaga ayna markaa wadanin dadkii kale wax badbaadinaya inay inta baaraan ogaadaan inaysan waxba dhiba aysan wadinin ay markaa u ogolaadaan meesha goormuu dhintay oo munasar ugu dambeyn gariisa la ogaaday munasar waxaa la ogaaday laba maalmood ka bacdi ayaa la ogaaday inuu dhintay meeshii ay yacni qoyskii ay sabri diideen oo meeshii la faagay la qoday laba maalmood ka bacdi ayaa lasoo saaray waxyaalaha aanu la anaho aniga aan jeediyey fourteen octoobar waxaa ka mid ahayd in la helo waxa rescue team wax la yidhaahdo oo qalab leh tababar leh oo yacni lagu ogaado hadduu xitaa dhul ama guri oo qof ku dumo meeshaan ma qof baa ku jira qalab kuu sheega ayaa jira lacag badan ma joogo waxay u baahan tahay just in in horta la ogaado qalabkaas uu naga maqan yahay wuxuu kuu sheegaa qalabkaas meeshaan in qof ku jiro wuxuu kuu sheegaa qofkaas inta matiro kuu jiro wuxuu kuu sheegaa qofkaas inuu nool yahay inuu dhinto kuu sheegaa waxaa haddana kaleta u baahanaa qalabkii markaas meesha lagu xaaqilaa ma ahan inaa katrabiil inta la qaato ama grader la qaato lagu xaaqo oo wixii lagu jarjaro ma aha muhiimadu taa ma aha si loo badbaadiso wax meesha ku jira waa in la hela qalab lagu qaadqaado qalabkan iyo dadkii tababarkeeda lahaa madaxweynaha la kulanteen maxaa ugu muhiimsan oo idin sheegay madaxweynuhu runtii wuu noo mahad celiyey waana rajaynayaa in ay mahadcelintiisu ka duwanaa doonto tii dadweynuhu noo mahad celinayeen ama dadka shacabka noo mahad celinayeen waayo annaga madaxweynaha waxaynu kala hadalnay waxa xaqiiqadan ahaya dadka waxaa la yidhaha ninna suulkaa la tusaa ninna sarartaa la tusaa yacni madaxweynaha waxaan tusnay dhibaatada jitriga ee na haysata gaadiidkaas baahida weyn loo qabo labaatan ambulance oo aan lahayn meel lagu xanaaneeyo xarun ay ka duulaan xarun shaqaalaa lagu tababaro xarun shaqaaluhu ay seexdaan meel shift lagu galo aan lahayn runtii dhibaato ay noogu tahay maamul kasta ama heer madaxweyne ha ahaato ama maamul gobol ha ahaado waxaynu kala hadlaynay adeegan inuu u baahan yahay gacanta dowladeed oo ugu yaraan in xarun inayna siiyaan ah marka madaxweynuhu runtii wuu garaabsaday wuuna nooga mahad celiyey shaqada aanu haynay wuuna noo sheegay inuu shaqadeenna ama dhibaatada aan sheeganayno inuu wax ka qaban doono haddii ilaha idmo kaasi wuxuu ahaa doctor cabdiqaadir xaaji aadan madaxa adeega amiin amblas ee magaalada muqdisho waxa uu warramayey waryahaga magaaladaasi cabdiqaadir maxamed cabdulle